waa tahay haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa la diyaara sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha baarlamaanka soomaaliya waxaa hor yaallo laakiinse aanan weli sharci laga dhigin sharciga doorashooyinka qaran ee dalka waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filaya in soomaaliya ay ka dhacdo sannadka labada kun iyo labaatanka waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marinin qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kaleeta sharcigan gaar ahaana qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu u muuqdaa qodobo isdiidaya inay yihiin haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwo kaleetaba anigiyo dhegaystayaashaba su-aalo nooga jawaabi doona cabdulaahi abuukar xaaji injineer carabna ku magac dheer waa xubin ka mida baarlamaanka soomaaliya waana guddoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka soomaaliya sharcigan doorashooyinka soo dhowow mudane xildhibaan cabdulaahi abuukar bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina kusoo dhacay islamarkaasna aada u gudbiseen baarlamaanka ee la rabo in laga doodo bal waxa uu yahay bismillahi alxamdulilah waa ku maadcelinaya walaalgaara v o edaba aniga cabdulaahi abuukar xaaji xildhibaan cabdulahi abuukar xaaji injineer carab aan ku magac dheerahay aad iyo aad wanaagsantahi waktigaasiiseen sharcigan waxa weye sharciga doorashooyinka qaranka ama indis sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada ayaa lasoo mariyey sidaad ogtahay inay xukuumadda wasaare cali khayre waxa weye mandatekeeda ama shaqada laga sugayo waxay waddankeeda doorasho gaarsiisay towani towani iyo labada kun towani towani one marka sharcigaa sidaas ayay waxay ku keeneen golaha wasiirada kusoo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akrinta koowaad baa la mariyey arrinta koowaad gudi gudda guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xirsaaray inay soo dhameeyaan guddiga guddiga guddoomiyaha ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyey waajibaad shaqo oo ah inay latas ballaaran sameeyaan oo ay la tashadaan dhammaan cid walba oon looga maarmin tageynta sharcigan waxay la kulmeen waxay la kulmeen maamul goboleedkan ayaan ayaan soo marnay oo aan lasoo shirnay lidershipkooda ama hogaamiyaashooda golahooda wasiirada baarlamaankooda civil society-gooda magaalada muqdishona maamulkeeda maamulka gobolka banaadir iyo civil society-ga wasaaradda arrimaha gudaha oo keentay sharcigan gudaha doorashooyinka madax banaan ururada siyaasadda ama axjaab siyaasadda rasisgaraysan oo rasmiga ahayn ilahaas o dhan ayaan la kulanay si aan u ogaano waxa ay ka qabaan sharcigan oo kasina aan ula samayno waa tahay dhegeystayaal ayaa qadka ku jira bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha hanaanka doorashada labada golo iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalaada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonaya ayaa laisku haya bal qodobkaas hadaad noo yaro sharaxdo
qodobka ah nidaamka doorashada ama modelka doorashada oo golaha wasiirada iska soo gudbeeyey oo ah nidaamka la yidhaahdo proportional representation ama nidaamka isku dheeli tiran nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liistada xiran oo ah in wadanka hore meeshay doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo axjaabtana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbiga ayaa la dooranaya xisbigana tirada codadka uhelana basirkooda ayaa loogu qaybinaya annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka soomaaliya degan somaliland marka laga reebo nidaamka waxay dhaheen nidaam aan naqaano ma aha mana fahamsanin soomaaliya inuu ka hirgelina waa bahalka maxalla waa ku adag tahay sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho xaalig ka jira ayaan waxaan u dirnay hay-adaha researchka sameeya annagana baalka guddi ahaana baaritaan dheer ayaan sameynay nidaamkan aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku habboon soomaaliya xilligan hadda lagu jiro sharciga dhib ma laha haddii hadda soomaaliya ay aad nabad fiican ka dhacdo oo ay horumarto amidmentaa lagu sameyn karaa laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu soomaalida aan u dirnay qodobkan kale oo ah doorashada madaxweynaha isaga hadii maba qodob oo oo dood weyn ka taagan tahay ma aha sababto oo dastuurka ayuu ku yaalaa qodobkiisa iyo kii sagaalaad waa madaxweynaha ina labada aqal ee baarlamaanka dooranaya haddii dastuurka lasoo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharciga ku dhigan loo soo dhigana sharcigaa laga dabageynaya oo wax oo wax barbareem ah malaha dibadgelinta dastuurka hadii lasoo bedelo sharciga waa laga dibadgelin karaa oo amendmentka qodobkaas lagu samayn karaa qodobkaas qodob ishiu habka dood aad ka taagan tahay ma aha waa hagaag waayahay dhegeysto ayaa qadka ku jira marka jeclaan lahaa inuu su-aal ku weydiiyo bal haddaad uga jawaabi kartid dhegeysta soo dhawow magacaagana ku bilow iyo halkaad joogto awilan waa salaamaya nidaamka magaceyga waa cabdixinka waxaan joogaa magaalada caasimada muqdisho marka haddaan ku celiyo dunida waxaa ka jira saddex nidaam oo siyaasadeed oo kale ah barlamentarian nidaam madaxweyne iyo nidaam isku dhafa hadii qoraalka dastuurka labada kun iyo tobankii wuxuu wasaxaya saddex hab nidaam siyaasadeed oo kale ahaa baarlamaan madaxweyne iyo nidaam isku dhab ah iyo sida ay markasta awoodo awoodahooda ay kala noqonayaan wuxuu soo jeeday in la kala doorto laakiin may kidcin marka inay noqon kartaa nidaamka hab doorasho ee madaxweynaha iyo weliba qaabka ay ku imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo weliba xukuumadda lacanta fulinta ha bismillah waa mahadsantahay walaal nidaamka qaabka madaxweynaha doorashadiisa dastuurka ku taallaa qodobka sideed iyo sagaalaad iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartamaya laga rabana qodobka sideed sideedaad ee dastuurka ayay ku taallaa madaxweynaha wadanka waa barlamentary ilaa hadda dastuurka kumeel gaarka ay noo yaallo oon ku dhaqanno marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan isagoo faahfaahsan qaabka doorashadana xeer nidaamyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin dastuurkana qeybaa kaga qoran madaxweynaha sidaas ayuu ku imaanaya madaxweynaha la doortay ayaa hadda ra-isul wasaaraha magacaabaya ra-isul wasaarahana wuxuu ka dooranayaa kalsooni golaha baarlamaanka boqol iyo sideetan iyo sadeerka laba boqol kasan xildhibaan weye saddex boqol boqol iyo soddon iyo sagaal cod oo kalsooni hadduu helana isaga ayaa xukuumadda dhifaya anigaa ay hadda annaga sharcigaas ayaa noo qoran wasantaan umalaynaya waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaa jirta in dalkii ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii kasoo baxo xisbiyada intay tartamaan halkaas uu madaxweynaha kasoo bixi doono mase dadka si toosa ayay madaxweynaha ugu codeynayaan marka horta xisbiyada waa run xisbiyada waa ururo siyaasadeed oo raba inay xisbiye rasmi noqdaan xisbi rasmi weli xisbiga ma jiro waxaa laga rabaa xisbiga si xisbi rasmi u noqdo inay sagaal gobol oo soomaaliya ka madax xafiisya ka furto toban kun oo qof oo codbixiyaalana uu rejistraysto markaas kadib ayuu horta wuxuu noqon doonaa xisbi rasmi ah oo tartan doorasho geli kara annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga wuxuu sheegayaa axjaabtaas way tartamayaan xildhibaanaday soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha xisaabta ayuu ku imaanaya ilaa iyo hadda sharciga noo qoran waa sidaa haatanna dhegeysto ku jiro magaalada nairobi ayaa qad ka jiro soo dhawow walaal magacaaga ku bilow iyo aragti waxa aad ka qabtid arrintan mahadsantaha saara magaceygu waa maxamed xaaji waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yiri waxaa loo guurayaa axzaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas waxaan ujeednaa saanqaadka axsaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmaynin sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhamaystiran sidoo kalena guddiga doorashooyinka arrintaa walaac ayay ka muujiyaan xisbi kasta wuxuu umuuqdaa xisbi qof iska leeyahay congresskii xisbiga diiwaangelintii xubno ka noqoshadii siyaasadii heerka qaran ma laha xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan marka sidee sharci ahaan loo odhan karaa axsaabtaasi waxay berri noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu waddanka hogaamin kara ama capacityga noocaasa leh wa waa mahadsan tahay walaal horta waxaa jira sharciga axsaabta siyaasadda sharci ayaa jira oo baarlamaanka la mariyey madaxweynaha sayaxay in kastoo hadda mar labaad qodobo kamid ah in lagu sameeyo amendment ama wax kabedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli weli aan laga doonin xisbiga hadii xisbi qaran inuu noqdo shuruudo ayuu leeyahay hadda xisbiyada jira waa kolley ma haystaan diiwaangelin rasmi ah waa un oraro siyaasadeed oo u tooqaaya inay axsaab rasmi ah noqdaan marka xisbiga inuu xisbi rasmi ah ku noqdo hadda hadda waa la diiwaan geliyey laakiin waxaa ka dhiman waxyaabo tiro badan oo ah inuu sagaal gobol oo wadanka kamid ah oo ii sheeg xafiisyo ka furto oo mashaadkiisa xisbinimo meeshaas uu ka bilaabo iyo inuu toban kun oo qof oo codbixiyaal ah oo diiwaan gashado oo guddiga doorashooyinka madax banaan ay u diiwaan geliyaan sidaas ayuu wuxuu ku noqon karaa xisbi taasoo midaas mideeda kale shuruudahaas dee xisbigii buuxin waayo kulle xisbi ma noqonayo oo gobolada soomaalida ka furan waaya kala bar gobolada soomaalia xagiisa ka furan waaya oo ku yeelan waaya dad rbay isaga maarti maxaa la representation u ah tobankaas kun oo qof oo taageerayaashiisa leh oo inuu keenana waa laga rabaa micda kale sharciga waxa ku jiro wax la dhaho waxa yidhaahdaa dotrational oo ah xisbiga markii doorasho la galo hadduu boqolkiiba afar gaari waayo xildhibaanadii laga rabay laba boqol sagashan shanta boqolkiiba afar hadduu gaari waayo waxa weeye xisbi ma noqonayo waa dhacaya marka waxyaabahaas o dhan a ka horeeya qadiyadaas waxay aada u qorsaysaa guddiga doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo annaga ka xildhibaan ahaan annaga ka guddi ahaana dee doorashooyinka ubaa ubaa naloo diray ahjaabta wax laga rabo oo siday isu diyaangelinayaan iyo qarnay noqonayaan kulley waxa weeye arrin marka ugu dambeysa go-aankeeda guddiga doorashooyinka madax badan ay leeyihiin laakiin dadka soomaaliyeed dadka wax dooranaya iyaga iyaga ayaa wax laga rabaa inay doortaan xisbigii ay wadankooda ku aamini lahaayeen oo ka maran qabiil oo ka maran baalkii maxaa la dhaha shaksi uusan lahayn iyagaa laga rabaayo dadka soomaaliyeed soomaalida ayaa ayaa ayaa dooranaysa baarlamaanka iyo xisbiga iyo madaxweynaha iyagaa laga rabaa inay doortaan sidii wadankooda ku aamini lahaayeen
mudane hal su-aal oo kale oo arrintan hadda marka dambe aad ka dhawaajiso ah inuusan noqon xisbiga xisbi qabiil inta badan siyaasada soomaalida waxaa dila qabiilka inta badanna ma jirto dadku inay mabaadi ama aragti ku raacaan xisbiga siyaasadda xisbi fog iyo xisbi dhexe iyo xisbi liberaal ah iyo mid muxaafid ah iyo aragtiyaha noocaas inta badan ma jiraan oo xisbi waxaad arkaysaa dadka u kala wareegayaan kan ka baxayaan kaas gelayaan iyagoo eegaya keliya nin ay yaqaanaan ama ay beel ka dhadhaminayaan oo xisbi hebel galay ama ka baxay ma jirtaa marka aragti qaran ama habraac qaran oo ku saabsan in aan axsaabtu noqonin wax reero laga dhadhamiyo ama qabiil lagu raaco xisbiga lagu xujeeyo in uu noqdo inclusive si siyaasadan iyo polarizationka dhinaca bulshada iyo kala qaybsanaanta heerka qaran ilaa xad loo dhimo waa tahay soona koob su-aashaada waktiga xoogaa waay guddoomiy soo koob wa aniga waa horaan kugu sheegay sharcigaa jira oo sharciga axsaabta la yidhaahdo oo lagu rajisgareeyo oo waxaa waxaas o dhan ay ku qoran yihiin cidda kala saaraysa marka waxa weeye guddiga doorashooyinka ee madax banaan shuruudaha xisbinimo xisbiga buuxina leh waa xisbi sax ah oon qabiil ahayn oon maxaa la dhahaye siyaasad kala wadanin oo siyaasad loodayaa ku shaqaynaya oo xisbi qaran ka dhigay ama rigaysa oo leh xisbigaan xisbigima buuxin arrintaasna weli lama gaarin oo wakti wakti baa ka haray oo hadda annaga dadkan axsaabay iska furteen hafiisay furteen waayo rajistareen waa registration kumeel gaara mid rasmiya ma aha marka axsaabta rasmi ay noqdaan ayaa la arki doonaa xisbiga in axsaab si qaldan loo siiyey diiwaangelin iyo inka lakada su-aashaas hadda waxa weye waktigeeda lama gaarin waa tahay dhegaystayaasha way soo badanayaan mid kale aqadka ku jiro oo dhinaca magaalada muqdisho laakiin haddaan isla muqdisho aado muno soo dhowow bal aragtida aad qabtid iyo su-aashaad weydiin lahayd guddoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka soomaaliya waa mahadsantahay sahro dhegaystayaasha iyo guddoomiyaha baarlamaankuba waa salaamaya farxaday noo tahay maanta inaan caawa inaan guddoomiyaha baarlamaanka su-aala ku weydiinayno weliba isla xiriirka doorashooyinka dalka iyo qaabka ay u dhacayaan ninka gudoomiye waa waa waa kaga mahad celinayna waktigaaba waxaa jirtay qodobbo muhiima oo doorashada la xiriiro oo laisku haysto oo ay kamid tahay qaabka doorashada ee madaxweynuhu ay dhici doonto xilliga hore waxaa jiri jirtay ama dastuurka ku qornaa in labada aqal ee baarlamaanku ay madaxweynuhu doorasho u sameeyey codadka ayaga ay siin jireen oo madaxweynuhu saas ku imaan jireen hadda waxaa soo baxaysa oo weliba buuq badan sameynaysa in madaxweynuhu aysan labada aqalba baarlamaanku aysan dooran karaynin ay ku imaan kara qaab kaleto ah in loo codeeyo ama tasdiye oo ka yimaado ama tasdiiqiyo meel la dhigo marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dastuurkeenii qornaa aan weli horey u yaalay loo sameynin iyo hore u yaalay iyo waxaa hadda soo baxayo oo bulshadu ay ka walaacsan yihiin marka sideed rabtaan inaad isu waafajisaan adiga maasa waa maasanta walaal muna annaga sharciga hadda aan kasoo shaqaynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurka uu qabo ayaan kasoo dhignay doorashada madaxweynaha oo ah qodobka siddeetan iyo sagaalaad ee dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga haddaad ku dikani lahayd mugtidaas ayaa ku taalla midka annaga aan soo samaynay marka sharciga baarlamaanka la horgeeyey waa sharci ku fartumaa dastuurka sharciga lagu dhashay guddiga doorashada madax banaan sharciga lagu dhashay axzaabta iyo shuruucda dalka marka wixii sharciga dastuurka loogu yaalla ayuun baa lagu dhaqmayaa wax qayba dastuuri ah kolley haddii ugu malaynayo inay haddii kale waxay noqonaysaa qaabkaas asiiisi in wiyista dastuurka lagu soo daro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranayaan marka sharciga amendmentkaa lagu samaynayaa sidaas ayaa loo bedela laakiin ilaa hadda dastuurka dulgaar ayaan ayaa loo yaallo dastuurkaasaa lagu shaqaynaya isaga ayaa la waafajinaya shuruucda kale ee waddanka loo samaynayo aada uma waafaqta waayahay dhegeysto kalea qadka ku jira dabcan dhegeystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin soo dhowow walaal su-aashaadana waad weydiin kartaa guddoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee baarlama doorashooyinka dalka oo shahri waa maanta magacayga waa maxamed axmed xasan waxaan joogaa magaalada kambala guddoomiyaha daan salaamayaa shaqada qaranka oo hayaan oo waxaan weydiinayaa oo mudane guddoomiye waxaan ognahay shacab shacabka soomaaliyeed inay wada sugaayeen dalka in doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah sidaan la socona waa camal sharcigii oo maalinkai soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka marka waxaan ognahay ayadana in lahay baarlamaanka waxaa soo dooran shacabka marka maxay tahay caqabada weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka soomaaliyeed soo doortaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha waddanka ugu sarreeya inay soo doortaan su-aashan weydiinaya waa midaas waa tahay inkastoo qodobkaas aada loogu noqnoqday oo dadku ay ha guddoomiye haddaad bal si kooban mar kale waga maya wax caqabada caqabada waxa weeye dastuurka weyo soomaaliya waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay samaysatay haddii dastuurka wuxuu ku qoran in lagu dhaqmo weeye waatankaan umalaynaha dastuurka waxa ku qoran waddankani baarlamaanka inuu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan haddii sidaa u dhigtay haweyne madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka qodobkaas la bedelaa oo oo oo sidaa kale loo qoraa laakiin ilaa hadda waxa weeye dastuurka sida uu sheegaya baa lagu dhaqmayaa jawabta waa intaas waa tahay maxaa isbedel waa caqabad ku ah dastuurka caqabad ku ah qodobka sideetan iyo sagaalaad qaabka adartini madaxweynaha loo doorto waa tahay marka waa in dastuurkiiyo laakiin la iswaafajiyaa xeerkan cusub ee sharcigan cusub ee doorashooyinkana waa in la iswaafajiyaa ahay dhinac loogama bixi kara ahay waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirta oo waddanka muddo aada u dheerba uu kusoo jiray arrinta ku salaysan four point five amaba afar dhibiic shan oo qabaa'ilaadka soomaalida loo qeybiyey kuwa la yiri afar qabiil oo la siiyey majority ama mudnaan inay buuxdo iyo qabiillo gaara marka sidee taasi laftarkeeda isbedel ugu imaanaya iyadoo la eegayo sharcigan wallahi sharcigan iyadoo la eegayo waxaad moodaa ilaa hadda ambashada doorashada laba kun iyo labaatan kun iyo labaatan qodobkaas dadkii aan soo wareysanay oo soomaalida ahaa ee gobolada joogay in laga guuriyo inay aada u adag tahay ayay kulligood farta ku fiiqeen laakiin waxaad moodaa sharcigan wuxuu saamixi doonaa si tartiib tartiib ah in axzaab loogu guuro oo axzaabta ay ay ay ay ay musharaxiintooda samaystaan oo xisbi qofuu soo rashaxay laisku doorta ayuu sharcigaas saamaxaya mustaqbalka waa tahay marka haddii axsaab loo guuro axsaabta axsaabta la sharciyeeyo oo voteriski la qoro haddee four point five waa u dhamaanaysaa waxaan ahay cabdimaalik mar cumar waan dhowahay waxaan ahay guddoomiyaha guddiga ardayda ee heer jaamacadeed ee dalka soomaaliya waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijkan waxaan weydiin lahaa qodobka horeyo oo barnaamijka maadaama uu doorashada ka hadlayo qodobka labaatan iyo sagaalaad oo ka hadlaya astaamaha iyo xuquuqda iyada maadaama xisbiyada tiro bateen ee dalkan hadda u diyaarsanayn oo meeshuu marayaan wada ognahay sidee loo loo xakameynaya ama loo cadaalad falayaa oo lagu cadaalad falaya xisbiyada intaan tiro la-eg oo anigu fikirkeeya aan kusoo koogi lahaa waata waayo guddoomiye dhegeystahaasi haddaad u jawaabi karto ha kolley waa su-aasha alabtaka dhex badan ay soo noqnoqotay axzaabta kolley sharci ay leeyihiin sharciga axzaabta la yidhaahdo oo baarlamaanka maray madaxweynaha saxay haddii sharcigaasa lagu dhaqmayaa axzaabta waxaa lagu xakameynaya sharcigaas qaabkay xisbi ku noqonayaan iyo qaabkaysan ku noqonaynin shuruudo badan baa jira hadda waa axzaabka dulgaara ama urasigaas dulgaara si ay noqdaan shuruuc waxaa jira baalkii waxaa la dhahay shuruuc kale waxaa jira shuruudo kale ku noqonayaan axzaab rasmi ay ku noqonayaan say doorasho waadaan marka sharcigaas ayaa ayaa ayaa xakameynaya qaabka xisbiga wax kastay ku dhan yihiin hadday iskhilaafaan sida lagu xalinayo sida looga mid noqon karo wax oo dhan sharcigaas ay ku yiri yihiin sharcigaasna marka si fiican ugu dhaqan qabo kolley waxaan waxaan rajaynayaa in axzaabta la xakameyn doono waa tahay qodobka saddex iyo tobnaad ee sharciga oo haatanba gacanteeda ku jiro wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanka wuxuu noqonaya ayaa laleeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qeybaha bulshada oo haweenka iyo dhalinyaradaba laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan dabcan sidii horeyba loo dhihi jiro laakiin aan wax badan kootada dumarka aysa waxba ku heli jirin ay ahayd marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan inkastoo uu sidaan u dhigaayo haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu kusoo kordhin karaa haddii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyey horey ay ulahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaan ay ahayd horta dastuurka kooto dumar oo kuma qorna laakiin sharcigan si saxa ayuu uga qeexayaa axzaabta markay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah soddon boqolkiiba sharci si oo xaddi ugu taalla sidaas inuu dastuurkan udhigaya ayaan jeclahay oo waa ku qornay dastuurka laftirkiisa kootada dumarka kanna sidaasay ugu qoran tahay hadda laakiin hadda meel laga ilaaliyaa la helayaa waxay guddiga dhex banaan ee doorashooyin qaranka ayaa waxaa la rabaa marka uu soo gudbinayo xisbiga dadka tartamayaasha u tartamaya inuu ka eego in kootada dumarkii uu soo saxay marka kootada dumarka waxawe waa lagu xusay inay twenty percentay tahay axjaabtaana laga rabaa inay arrintaas tixgeliyaan guddiga doorashooyinka madax banaanna waxaa laga rabaa inay arrintaas u xaqiijiyo waa tahay haddaan akhriyo qodobka labiyo tobnaad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya musharaxa madaxweyne ee waxaa la yidhi xisbiga hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleystay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayadoo dib u eegis lagu sameynayo dastuurka wax lagaga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa layidhi dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha lana waafajinayo nidaamka dowladnimo ee awood wadaagga ah marka awood wadaagaasi la leeyahay maxaa loola jeedaa loola jeedaa qodobkaas noo fasir qodobkan labiyo tobanaad gebi ahaanba waa laga guuray qodobkan waa sidaan ayaa loo qoray sax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa madaxweynaha dowladda waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudaha ku xusan qodobka sideed sanad sideetan sideedaad ee dastuurka federaalka soomaaliya nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaaniya madaxweynaha waa madaxa dowladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana kulan wadajiro ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobka sideetan iyo sagaalaad ee dastuurka waayahay doorashada madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka deesaanka dastuurka guddiga madax banaan ee doorashooyinka oranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka boqol iyo kow iyo toban g farkadiisa labo a ee dastuurka iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xeroosaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya marka qodobka labiyo tobnaad gebi ahaanba sidaan ay isu bedelan marka su-aasha ay warsatay hadee meesha maba ku jirtaba madaxweynaha waxaa la leeyahay konton konton plus one micnaha wixii ka badan konton ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay ay maaragtay kusoo baxaan sida horey bay u jirta ayay tahay marka qodobka labiyo tobanaad adiga waxaad waxaad haystaa sharciga oo ay soo saareen olaa wasiirada la soo mariyey qodobka labiyo tobanaad gebi ahaanba waxaa waxaa la waafajiyay dastuurka dalka qodobkii sideed sideedaad iyo qodobkii sideed sagaalaad sida haddaan ku akriyo isu bedelay waaya ugu dambeyntii sharcigan goormaa baarlamaanka la horgeenayaa sideyna suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu uu dhaqan galo oo dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinin sharciga waa la qeybiyey oo nusqadihiisii waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka adiga sidaan rajeynaya guddoonka ayay ku xiran tahay maalinta ay ajendaa kusoo darayaan waxaan rajeynayaa isniinta in lagu soo daro oo haddii ugu fogaadaan maalinta arbacada ah akrinta labaad ayuu hadda marayaa waxaa la qaadi doonaa aaraada iyo ra'yiga xubnaha baarlamaanka intii dooda socoto ayaa la qaadi doonaa kadib haddana shaqo kalaa laga soo qaban doonaa oo ra'yigoodii ayaa lasoo gelin doonaa wixii ka macquula kadib akrin saddexaad ayaa la marin doonaa kadibna gacanta ayaa loo taagi doonaa kadibna haddii hada xubnaha baarlamaanka ay ogolaadaan aqalka sare u aadi doonaa isagana oo wuxuu waajibaadkiisa sare u gelin doonaa aqalka sare markuu mareen waxaa weye madaxweynaha ayaa loo diraya oo saxiixayo hawshaa oo dhan waxaa la rabaa december intaysan dhamaanin in lasoo gebagabiyo aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi xaaji Waayo. guud ahaana intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa uun mahad celinayaa xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab oo isagu ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaa sidoo kaleeta uu yahay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga cusub ee doorashooyinka dalka barnaamijkan ayuuna marti iigu ahaa anigiiyo dhegaystayaashana su'aale ayuu uga jawaabay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo